halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a urur qareeno soomaaliyeed ah oo qurbajoog ah oo ay ku midaysan yihiin fadhigooduna ay tahay magaalada melbourne ee waddanka australia ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda dambiyada caalamiga ee hague ibraahim cumar baafo wariyaha v od australia ayaa dacwadan ka wareystay guddoomiyaha ururkaasi garyaqaan yuusuf cabdi faarax ugu horeyna waxa uu weydiiyey dacwadan ay gudbiyeen waxa ay ku saabsan tahay kiisaska aan u gudbinay maxkamadda dembiyada caalamiga ah waa afar kiis oo kala ah kiiska ikraan taxliil xasuuqii ka dhacay baydhabo cunaqabateyntii kismaayo lagu soo rogay oo dhibaatooyin fara badan uu kasoo gaaray shacabka jubbaland iyo dhallinyaradii soomaalida ee loo qaaday eritrea oo kadibna jamcuiyadda qoroomaha ka dhexeysa iyo dowladda maraykanka ay caddeeyeen in ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay tigray garyaqaan yuusufow kiisaskan aad sheegtay ee aada u gudbiseen maxkamadda dembiyada caalamiga ah ma idinka qabateen oo ma idiin soo jawaabeen sidee ayaad u malaynaysaa way u gudageli karaan dembiyadan aad sheegteen baaritaankooda ha afartan kiis way naga qabteen maxkamadda jawaabna waa ka helnay in dokumentigaas uu gaaray laakiinse waxay ku xidhan tahay fursadooda maadaama kiisas fara badan ay jiraan ayaga ayaa garanaya sidii mataqaana kiisaska ay u kala horumarin lahaayeen hadda waxaan ku haynaa kiisas baan gacanta ku haynaa weli aan maxkamad u gudbinin sida xasuuqii ka dhacay usmareeb kii ka dhacay beriire iyo gaboodfalyo iyo tacadiyo oo muxuu ahaay ka dhacaya degmooyinka buulahaawe iyo doolow oo kufsi ah waa baaritaan baan ku haynaa markii ay noo dhammaatana waa u gudbin doonaa maxkamadda dembiyada ee caalamiga maxaa marka xilligan kusoo beegay ee dacwadihiina aad heer caalami maxkamad gaarsiisaan oo waddanka dhowr xukuumadood ayuu soo maray middan keliya miyaad gaboodfal inay geysatay aad ku tuhumaysaan su-aashan ah maxaa kusoo aadiyey xukuumadda hadda jirta waxaan doonaynaa maadaama gaboodfalkii uu batay in ay digniin u noqoto xukuumadaha imaan doona inay jiraan maxkamadaan ahayn kuwa soomaaliya oo caalamka ah oo loo dacwoon karo oo ay ilaaliyaan xuquuqda dadka muwaadiniinta ah maxkamadan
maxkamadan dembiyada caalamiga ah soomaaliya xubin miyay ka tahay maxaad ku doorateen sidee ayayse u qaadaysaa dembiyadan haddii aysan xubin ka ahayn dalka soomaaliya soomaaliya xubinka ma aha waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii ayaa la bilaabay howsheeda heshiiskii roma waxayna dhaqan gashay labada kun iyo labadii waxaa xubin ka ah soddon iyo saddex waddan afrikaan ah iyo boqol iyo labaatan iyo saddex waddan oo caalamka ah marka wadamada xubinta ka ah africa waxaa kamid ah kenya uganda jabuuti waxaa kamid ah qofkii lagu eedeeyo dembi maxkamadda caalamiga ee dembiyada fursad bay siisaa waa loo yaraa qofkaas inuu kiiskaas iska difaaco madaxweynaha kenya waa tegey waa loo yeeray intii weliba asoo madaxweyne ah madaxweynaha liberia wuu tegey waxaa kaloo tegey ansan suji madaxweynaha borma iyo dad kaloo mas-uuliyiin ah marka qofka hadduu uu xubin ka yahay ama uusan xubin ka ahayn farqi ma laha qof hadduu mar lagu eedeeyo dembi inuu galo waa inuu iska difaaca hadduu diido inuu imaan waayo maxkamadda maxkamadda waxaa sugnaysaa arrest warran oo haddii uu uu dibadda aado lasoo qabto oo maxkamadda la keeno hadduu waddanka joogana dee markii ay xukuumadda dee isbedesho xukuumadda waddankaas joogta inay soo gudbiso ninkaas haddii kale waxaa imaanaya diplomatic pressure oo muxuu ahaayey waddan kasta uu la doonaayo inuu hogaansamo maxkamadda caalamiga ee dembiyada wixii kasoo baxo amara dadka aad kiisaskan ka gudbiseen ee madaxda dowladda ah ma u sheegteen inaad dacwad ka gudbinaysaan ka hor intaadan warqadihiina gaarsiin maxkamadda dembiyada caalamiga kiiskan oo aan gudbinay dadkii ay khuseysay makala tashateen baad ugu tiri maya maadaama kiisaskaas faraha badan hore u dhacay aan laga sameyn wax cadaalad ah oo ama aan la soo qaadin ayaa nagu kaliftay inaan anigu aan dadka aanan la xiriirin oo aan toos u gudbino maxkamadda dembiyada kiiskan musuq maasuqa dembiyada ka dhasha adinku wax ma iska tiraahdeen sidii laga yeeli lahaa abuukaatiyaashiina musuq maasuqa dowlad dowladda gashay shacabka ma galaan dowladdana dad baa madax ka ah waa la yaqaanaa dadka madaxda ka ah arrintaas horta ku daba jirnaa qof walbana uu ka jawaabi doonaa hantida ummadda in lagu takrifalo waa dembi maxkamadda caalamka ee dembiyadana wixii waddan walba dembi uu u yaqaano ayay iyadana u aqoonsata uu dembi yahay taasna hawsheedu waa wadnaa insha allah waxaan rabnaa inaan inaan ka gungaarno ujeedadaadan waxaa weeye in dowladnimada soomaaliya aan adkayno xuquuqda muwaadiniintana aan la dhowro hantida ummadana aan lagu tagrifalin dhanka kalena xidhiiro kala duwan oo aan la sameynay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka qaarkood waa ay ka gaabsadeen halka kuwo kalena oo wax jawaaba aanan ka bixin dacwadan loo gudbiyey maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee haig ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia